bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku hastaysan tahay kow iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka dhawaajiyey in shirka golaha wasiirada toddobaadkan lagu qaban doono magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland halkaasoo la tilmaamay inuu ka qabsoomi doono kulanka oo ujeedkiisa uu yahay sida ra-iisul wasaaruhu u sheegay mid lagu hirgelinayo isla xisaabtanka dhabta ah ee dowladda soomaaliya waxa uuna sheegay in looga baahan yahay wasiir walba wasiir ku-xigeen walba iyo wasiiru dowla iyo agaasimayaashaba in deegaanada ay matalayaan ay fududeeyaan sidii looga hirgelin lahaa arrinta isla xisaabtanka waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda haatan uu hogaaminayay inay tahay mid isla xisaabtan dhaba ka hirgeli doonta dalka soomaaliya waxa uuna sidoo kale sheegay in dhammaanba la tegi doono maamul goboleedyada xarumaha ay ku shaqeeyaan ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya taasi oo u sheegay in magaalada muqdisho laga rarayo dowladnimada loona rarayo ilaa iyo heer tuulo kulanka toddobaadkan ee golaha wasiirada soomaaliya ee ka dhacaya magaalada kismaayo ayaa wararku waxay sheegayaan in maamulka jubbaland uu ka qayb qaadan doono sugidda amniga iyadoona goobaha qaar haatan si aada loo sii adkeynaya ammaanka waxaana la rumaysan yahay in maalinta khamiista uu dhici doono kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada kaasoo ka qabsoomi doono markii ugu horreysay meel ka baxsan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in baaritaan ay ku sameyn doonto arrinta la xiriirta taageerada ka dhexaysa kooxda isis iyo daacish iyo sidoo kale burcadbadeeda soomaalida oo la sheegayo in xiriir uu ka dhexeeyo maadaama kooxa yar oo ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya sheegtayna inay taabacsan tahay kooxda daacish hub ay ka hesho gacanka cadmeed taasoo la tilmaamay inay fududeeyaan kooxaha burcadbadeeda soomaalida maxamed gafante oo gafanje oo ah shaqsi ka mid a burcadbadeeda hogaamiyena u ahaa balse haatan ku xidhan dalka biljamka ayaa la rumaysan yahay inuu yahay shaqsiga sida aadka u taageero kooxahan inkastoo shaqsi kale dowladda maraykanka ay sheegtay aan la carrabaabin waxaana arrintan baahiyey telefishinka c n n-ka ee maraykanka waxaa la tuhunsan yahay in kooxda burcadbadeeda haatan ay iyadu fududayso inta badan helidda hubka kooxahan ay ku dagaalamaan gudaha dalka soomaaliya waxaana dowladda maraykanka ay sheegtay in arrinkaasi ay si aad ah u baari doonto inkastoo weli aan la xaqiijin salahaanshihiisa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa maanta lagu wadaa in xarunta jaamacadda gaheyr ee magaalada muqdisho laga raro ciidanka burundi oo muddo fadhiyey halkaasi iyadoona lagu bedeli doono ciidamo ka tirsan kuwa booliska gaar ahaan birmadka waxaana munaasabadda xeradaasi ay kaga guurayaan jaamacadda kooxda burundi waa ciidanka burundi ka qaybgeli doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaa haatan xiran qaar ka mid a waddooyinka marahalka jaamacadda ay ku taalo iyadoona dadweynaha xataa loo diidayo goobaha qaar inay adeegsadaan maritaankiisa munaasabadda ayaana dhici doonto saacadaha soo aadan iyadoo ciidanka burundi ee laga raraya halkaana la gey doono sida wararka ay sheegayaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle halkaasoo la tilmaamay in loo wareeji doono ciidamadan si ay halkaa kaga sii wadaan la dagaalanka kooxda al-shabaab ciidanka burundi xeeradan laga raraya waa xeerada labaad ee ugu weyn ee fadhigooda uu yahay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona ciidamadan ay ka mid yihiin waa wadanka labaad ee ugu badan ee ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya saraakiisha kenya ayaa waxa ay sheegeen in la duqeeyey kaymo ay ku dhumaalaysanayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee ku yaala deegaanka lagu magacaabo faasaboni waxaana la tilmaamay duqeymahani inay dhaceen xilli halkaasi lagu tuhmayey inay ku jiraan koox ka tirsan ururka al-shabaab kaymahan ayaa waxaa la sheegay in axadda su-aada laga rari doono dadka ku jira halkaasi sida warbaahinta kenya ay u sheegeen saraakiisha ciidanka kenya waxaana dadka laga fogey doonaa goobahaasi oo la rumaysan yahay inay yihiin bartilmaameed kenya ayaana saddex magaalo oo dhacda dhinaca xeebta kusoo rogtay bandow waxaana arrintani looga gol leeyahay in la xaqiijiyo amniga maadaama waddankaasi ay kusoo wajahan tahay haatan arrimaha doorashooyinka dalkaasi oo lagu wado in dhowaan halkaa ay ka qabsoonto xukuumadda soomaaliyana waxa ay kulan kala yeelatay sidii loo horumari lahaa dekedaha dalka midooda yuruba iyadoona waxyaabaha lala dagaalamayo ay ka mid tahay maraakiibta sida sharci darrada kaga kalluumaysanaya xeebaha dalka soomaaliya waxaana kulankaasi ay la qaadatay midooda yurub wasiirka wasaaradaasi marian aweys ay tilmaantay inay tahay mid laysaga kaashanayo sidii sare loogu qaadi lahaa dekedaha dalka uu leeyahay
gurgalaya xaaladda ama baahida wasaaradda ay dareemayso dhinaca dekadaha runtii kulankaas wuxuu noogu dhacay si wanaagsan waxaana hay-addaanu ka wada hadalnay qaabka loo horumarin lahaa maareynta madaheena marka la fiiriyo dhinaca taawarada ama raadadka ka shaqeynaya
waxa ay sidoo kale tilmaantay in tani looga gol leeyahay si loo kobciyo dhaqaalaha dalka soo gala iyadoo dowladda soomaaliya haatan inta badan dhaqaale ahaana ay ku tiirsan tahay wadamadan iyo arrimaha soomaaliya oo dhaqaalo ku bixiya sida bixinta mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale waxyaabo kale warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhegaysanaya waa naga intaa warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin aqrinayay intaynu markale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu